dhalinyaradan oo ka kooban ku dhowaad konton ruux oo dhalinyaro ah ayaa wado dadaalo ay ku doonayaan in ay ka wacyigeliyaan isticmaalka daroogada dhalinyarada kale waxayna si iskooda ugu istaageen in la joojiyo isticmaalka iyo ka ganacsiga daroogooyinka kala duwan naswad maxamed cabdi oo ka mid ahayd dhalinyaro ay tababaro siinayeen tubta nabadda ayaa fariin u dirtay dhalinyarada kasoo jeeda magaalada jowhar inay ka haraan waxyaabaha maanka dooriya
waxaan jecelnaha inaan ka sameyno meel walba dhibaatadaas ay ku badan tahay ama laga isticmaal badan yahay in aan tagno dad badan oo waxaas ama sameeyaan ay cabaan waxaan jecelnaha dhalinyarta inaan u sameyno wacyigelin fara badan oo ayaga aan ugula hadleyno maasha allah horta fikiro badana anaga noo gooni ah aan ka fikirnay horta meel keligan ma istaagi karno oo maanta qur-aansha aruurta allah bulac way jiidaa anakoo dhan oo isku duuban culummada garab ka haysano duqooshinka oo degmada oo garab ka haysano wax waliba anakoo buuxno maamulka haddaan u tagno wax waliba waynuu hagaagayaan horta qofka maanta isticmaalaya daroogada waa qof anagoo kale ah oo dhalinyaro ah maanta inaa anaga aan labisano oo asigana oo jaahinnimo meel ay ku haysato taas qalad waayo jirkaana damqanayo marka anaka dhexdeena iska xilqaamnay wax walbo qarashaad oo ku baxayna anaga madaxeenay ahaateen waxaana ka socda magaalada jowhar abaabul iyo wacyigelino ay ugu talagaleen dhalinyarada sidii ay ugu istaajin lahaayeen guud ahaan dhalinyarada gaar ahaan kuwa waxbarashada ku jira musamil ibraahim cali ayaa ku booriyey dhalinyarada walaalahooda inay garab istaagi doonaan iyaga oo la kaashanayo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan iyo maamulka ka arrimiyo magaalo madaxda hirshabeelle suurgal way noqon kartaa sababto haddii la fiiriyo percentage hadii la fiiriya daroogada soo galayso saameynta uu dhalinyarada ku leeyahay meeqaa naftooda ku waayso meeqaa isku disho arday badan ama dhalinyaro badan ama mustaqbalkooda ku waaye marka haddii ganacsatada aan u sheegno oo aan dhahno horta bishay in daroogadaas horta waa xaaraan waaye haddii ganacsatada kooda loo sheego oo yihiin waxaan wax xaaraan ay yihiin loona sii sheego mustaqbalkii dhalinyarada badan ay ku baabaceen la dhaho ganacsigan wax ka fiicana jiro oo ka baraka badan sidaas aan u sheegno kadib maamulkana aan ka codsano garab istaag xoogan inoo noo sameeya okay horta anaga horta barnaamijka hadda aan sameyneyno waxaa naga taageerooya ganacsatada dhakhaatiirta waalidiintii oo dhalinyarada ay dhashay sidoo kale maamulka noogu jiraa marka markii aan aan dhehayno maamulka u tageynaa oo anaga kalahayn uma tageyno waalidiinta anagoo garab ka haysano sidoo kale ururka dhalinyarada anagoo garab ka haysan ayaa u tageynaa waxaana socday fafaallo ay dhalinyarada ka soo jeeda gobolka shabeellaha dhexe ku doonayaan si iskaa wax u qabso ah iyagoo oo aan dhaqaale ka sugaynin hay-ad iyo maamul midna